efesos cutubka labaad idinku waxaad ku dhimateen xadgudubyadiinna iyo dembiyadiinna kuwaas oo aad markii hore ugu socon jirteen sida socodka wakhtigan iyo sida madaxda xoogga hawada oo ah ruuxa haatan ka dhex shaqaynaya carruurta caasinimada iyaga dhexdooda mar baynu dhammaanteen ku dhaqmi jirnay damacyada jidhkeenna innagoo samaynayna waxyaalaha jidhka iyo maanku ay doonayaan oo innaguna xagga dabiicadda waxaynu ka ahayn carruurtii cadhada sida dadka kale laakiinse ilaaha naxariista hoodanka ka ahu wuxuu inagu jeclaaday jacaylkiisa weyn oo sidaas daraaddeed markii aynu xadgudubyadeenna ku dhimannay wuxuu inala soo noolaysiiyey masiix idinku nimco baad ku badbaadeen oo innagana isagii buu inala soo sara kiciyey oo wuxuu isagii inala fadhiisiiyey meelaha jannada xagga ciise masiix si uu wakhtiyada imanaya hodantinimada weyn oo nimcadiisa ugu muujiyo roonaanta uu inoogu qabo xagga ciise masiix waayo idinku waxaad ku badbaadeen nimco xagga rumaysadka mana aha wax xaggiinna ka yimid laakiinse waa hadiyadda ilaah mana aha xagga shuqullada si aan ninna ugu faanin waayo innagu waxaynu nahay wixii uu sameeyey oo waxay laynoogu uumay ciise masiix shuqullada wanaagsan aawadood oo ilaah hore ugu diyaariyey inaynu ku soconno haddaba sidaas daraaddeed idinku xusuusta inaad waa hore xagga jidhka ku ahaan jirteen dad aan yuhuud ahayn oo kuwa gudan la yidhaahdo oo xagga jidhka gacmo lagu guday ay idinku yeedhi jireen buryoqab waagaas masiix baad ka socnaydeen oo shisheeyaad ka ahaydeen dawladda reer binu israa'iil oo ajanebi baad ka ahaydeen cahdiyada ballanka idinkoo aan rajo a lahayn oo aan dunida ilaah ku lahayn laakiinse kuwiinna mar hore fogaa haatan waxaad ku jirtaan ciise masiix oo waxaa laydinku soo dhoweeyey dhiigga masiixa waayo isagu waa nabaddeenna oo waa kan labada mid ka dhigay oo dumiyey qoqobkii derbiga dhexe isagoo jidhkiisii ku buriyey cadownimadii taas oo ah sharciga amarrada ku jira qaynuunnada inuu isaga qudhiisu labadii isugu abuuro nin cusub isagoo saas nabad ku samaynaya iyo inuu labadooda oo isku jid ah ilaah kula heshiisiiyo xagga iskutallaabka isagoo halkaas ku dilay cadownimada oo markuu yimid ayuu nabad ku wacdiyey kuwiinnii fogaa oo kuwii dhowaana nabad buu ku wacdiyey waayo labadeennaba isagaynu ruux keliya ugu galnaa aabbaha sidaas daraaddeed idinku mar dambe ma ihidiin ajanabiyo iyo shisheeyayaal laakiinse quduusiintaad iskuga dan tihiin oo waxaad ka mid tihiin reerka ilaah oo waxaa laydinku dul dhisay aasaaskii rasuullada iyo nebiyada oo waxaa dhagaxii geeska ee ugu weynaa idin ah ciise masiix qudhiisa oo dhismaha oo dhammu isaguu si wanaagsan isugu haystaa oo weynaada oo wuxuu rabbiga u noqdaa macbud quduus ah idinkana isagaa laydinku wada dhisay inaad ahaataan rugtii ilaah xagga ruuxa